laawiyiintii cutubka kow iyo labaatanaad markaasaa rabbigu muuse ku yidhi la hadal wadaadada ah wiilashii haaruun oo waxaad ku tidhaahdaa ninkiinna yuusan isu nijaasayn mid dadkiisa ah oo dhintay xigaalkiisa u dhow mooyaane kuwaasoo ah hooyadiis ama aabbihiis ama wiilkiisa ama gabadhiisa ama walaalkiis ama walaashiisa bikrada ah oo isaga u dhow oo aan weli nin guursan taas wuu isu nijaasayn karaa waa inuusan isnijaasayn isagoo dadkiisa madax u ah yuusan nijaas iska dhigin oo waa inaan ninkoodana madaxa xiidran oo waa inayan gadhkooda xiidrin ama ayan jidhkooda goyn iyagu waa inay ilaahooda quduus u ahaadaan oo ayan wax nijaasa ka sheegin magaca ilaahooda waayo iyagu waxay bixiyaan qurbaannadii rabbiga ee dabka lagu sameeyo oo ah cuntada ilaahooda oo sidaa daraaddeed waa inay quduus ahaadaan waa inayan guursan naag dhilla ah ama mid la nijaaseeyey oo waa inayan guursan naag la furay waayo wadaadku quduus buu ilaahiis u yahay haddaba sidaa daraaddeed waa inaad isaga quduus ka dhigtaa waayo isagu wuxuu bixiyaa cuntada ilaahaaga oo isagu waa inuu quduus kuu ahaadaa waayo amba quduus baan ahay anigoo ah rabbiga quduus idinka dhiga oo wadaad kasta haddii ay gabadhiisu isnijaasayso oo ay dhilowdo iyadu nijaas bay ka dhigaysaa aabbaheed oo waa in dab lagu gubaa oo kii wadaadka sare walaalihiis ka dhex ah oo madaxiisa lagu shubay saliiddii subkidda oo ah kan loo daahiriyey inuu xidho dharka quduuska ah waa inaanay timaha madaxiisu arbushnaan ama uusan dharkiisa dildillaacin oo weliba waa inuusan meyd gudaha ugu gelin oo xataa waa inuusan isu nijaasayn aabbihiis iyo hooyadiis toona oo waa inuusan dibadda uga baxan meesha quduuska ah waana inuusan nijaasayn meesha quduuska ah ee ilaahiisa waayo isaga waxaa kor saaran taajkii saliidda subkidda ee ilaahiisa waayo aniga ayaa rabbiga ah oo isagu waa inuu guursadaa gabadh bikrad ah waa inuusan marnaba guursan carmal ama naag la furay ama naag nijaasowday oo dhillo ah laakiinse waa inuu guursadaa gabadh bikrad ah oo dadkiisa ka dhalatay oo waa inuusan dhashiisa ku dhex nijaasayn dadkiisa waayo aniga ayaa ah rabbiga isagoo quduus ka dhiga markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi haaruun la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa tan iyo ab ka ab ku alla kii farcankaaga ahu isagoo in leh yuusan u dhowaan inuu cuntada ilaahiisa bixiyo waayo nin alla ninkuu yahayba kii in lahu waa inuusan u soo dhowaan kaasoo ah ninkii indhala ama curyaan ah ama kii sankiisu faruuran yahay ama jidhkiisu leeyahay wax dheeraad ah ama ninkii cag jaban ama gacan jaban ama kii tuur leh ama kii celin ah ama kii ishiisu iin leedahay ama kii cambaar qaba ama kii cadho qaba ama kii xiniyihiisu burbureen wadaadka haaruun ah nin alla ninkii farcankiisa ka mid ahu isagoo iin leh waa inuusan u soo dhowaan inuu bixiyo qurbaannada rabbiga oo dabka lagu sameeyo waayo isagu iin buu leeyahay oo waa inuusan u soo dhowaan inuu cuntada ilaahiisa bixiyo isagu waa inuu cunaa cuntada ilaahiisa tan quduuska ah iyo tan ugu wada quduusanba laakiinse waa inuusan meesha daaha leh gelin ama uusan meesha allabariga u dhowaan si uusan u nijaasayn meelahayga quduuska ah maxaa yeelay isagu in buu leeyahay oo aniga ayaa ah rabbiga iyaga quduus ka dhiga muuse sidaasuu kula hadlay haaruun iyo wiilashiisii iyo dadkii reer banu israa'iil oo dhanba